إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul iyo sharxiisii taqriib اlqusuul waxaan soo gaarnay qiyaaska qiyaaska tacriifkiisii ayaan soo qaadannay haddana waxaan gelaynaa adilada tusayda qiyaasku inuu yahay xuja sharciya xujo sharci ah inuu yahay adilada tusayda qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi waqad dalla waxaa tusay calaa ctibaarihi qiyaaska u arkidiisa deliilan deliil loo arko deliilkoo sharciyan sharci loo nisbeeyey alkitaabu kitaabkaa tusay wa sunnatu sunnadaa tustay wa aqwaalu saxaabati aqwaashii saxaabadaa tuseen waqad dalla waxaa tusay calaa ctibaarihi ictibaari alqiyaas qiyaaska u arkidiisa loo arko daliilan daliil daliilkoo sharciyan sharci loo nisbeeyey alkitaabu kitaabkaa tusay wa sunnatu sunnada nabigaa tustay wa aqwaalu saxaabati saxaabada aqwaashoodaa tuseen fa min adilati alkitaabi kitaabka adiladiisuu ka mid ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi allaahu ilaaha xaqaa alladii waa midka anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkan qur-aankaa bilxaqi runnimo xaala uu ku sugan yahayna soo dejiyey wlmiisaana cadaaladana ilaahay waa midkii soo dejiyey maxalushaahidku waa halkaas almiisaanadaas weeye cadliga allah soo dejiyey cadliga waxaa la yhahdaa shayga labada shay lagu miisaamo inay isku mid yihiin haday marka shaygu xisi yahay kafarahana lagu miisaamaya dhagxantaas shaygan waa kiilo kana waa kiilo xalaal iyo xaaram hadday tana qiyaaskaa lagu miisaamaa shayga nuucaasa ilaahay xalaaluu yidhi kanuna waa la mid waa xalaal shayga noocaasa ilaahay xaaraamuu yidhi kanuna waa la mida waa xaaraam marka miisaankaasuu soo gelaa wamaa yudriika maxaa ku ogeysiinayaa lacalla saacata saacaddii qiyaamaha waxaa dhici karta qariibun mid dhowba inuu yahayba wlmiisaanu miisaan ma ladii kii weeye tuusanu lagu miisaamo bihi maaga alumuuru arrimaha oo wa yuqaayasu lagu qiyaaso bihi maaga baynahaa arrimaha dhexdooda miisaan waxaa la yidhaahdaa waxa arrimaha lagu miisaamo oo lagu qiyaaso wlmiisaanu miisaan maladii ki weeye tuusanu lagu miisaamo bihi maaga alumuuru arrimaha wa yuqaayasu lagu qiyaaso bihi maaga baynahaa arrimaha dhexdooda qowluhu ilaahay qowlkiisaa ka mida tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi ama aani qowluhu aani mubtada laga dhigo aani daliilka labeeyaana qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana kamaa bada'naa ka bad-inaa bilaabiddeenni oo kale awala khalqin makhluuqa awalkiisii aan bilownay aannu ciidduu ku soo celinaynaa fiiri ilaahay wuxuu isku shabbahay waxa weeyaan addoommada in hadda la abuuray waa xaq dadkuna waa qiran yihiin gaal iyo muslimba in ilaahay abuuray oo wax jira ka dhigay waxaa ilaahay leeyahay soo bixintana taas uga qiyaasa taasay la mid tahay soo bixintana sida hadda abuuristaanu xaq u tahay shay sugan u tahay in dib haddana addoommada loo soo celinaa saasoo kale xaq u tahay u suganta xagga sugnaashada marka laga hadla wallaahu allah alladii waa midka arsala dira alriyaaxa dabaylaha ilaahay waa midka dabaylaha dira fa tuhiiru oo markaas ay kicido dabayshii saxaaban daruur ay kicido daruurta badanaaba waxaa wada dabaysha dabayshaa kaxaynaysa dabayshaa kaxayda daruurta oo fa tuhiiru ay kicido dabayshii saxaaban daruur oo fa suqnaahu markaas aan kaxaynno daruurtii ilaa beladin magaalo intii ka ah aan u kaxaynno beledkaasoo mayitin dhintay oo faaxyaynaa aan noolayno bihi bisababi almadar roobka laga fahmaayo saxaabka roobkaas aan ku noolayno alarda dhulka bacda mowtiha dhimashadeedii ka gadaal kadaalika noolaynta dhulka dhintay ilaahay roobka ku nooleeyoo kale aa annushuuru isi soo bixinta aakhiran ahaat fiiri marka ilaahay wuxuu isku shabbahay waxa weeyaan dhul dhintay geedihii madoobaadeen aa roob alla ku dejiyaa markaasaa geedku soo dhashaa aakhira dad dhintay oo madoobaaday oo dhuxuloobay aa roob meni oo kalaa afartan maalmood ku da-a markaasay soo dhalaa jidhku buunkaa la afuufaa naftiyanta orday jidhka gele sida geedka roobku markuu ku daw u soo dhasho aa qofkana sidaasoo kale markii roobkaas ku daw u soo dhalanaa marka sidaa tan u aragteenay taasuna u suganta fashabbaha allaah allaah waa shabbahay tacaala allaah waa sarreeyaahe icaadata alkhalqi makhluuqa la soo celintiisa biibtidaa'ihi bilaabidiisuu ku shabbahay makhluuqa a hadhow la soo celinayo bilaabidiya alla ku shabbahay wa shabbaha ilaah waa shabbahay ixyaa'a alamwaati marka intaas hore wuxuu ku fasila aayaddii hore fashabbaha tacaalaa ilaah wuxuu shabbahay icaadata alkhalqi makhluuqa la soo celintiisa biibtidaa'ihi labilaabidiisiyuu ku shabbahay kamaa bada'na awala khalqin nuciidhuda wey intaasu aayadda dambena waa tanaa washabbaha ilaah waa shabbahay maxalushaahidku kutusa laga deliishanaa washabbaha ilaah waa shabbahay ixyaa'a alamwaati dadka dhintay la soo noolayntoda aakhira lasoo noolaynaa biixyaa'i alardi dhulka la noolayntiisa oo markuu abaarooba roobka lagu nooleeyo wahaada kawna huwa alqiyaas waa qiyaas oo qiyaasku wuxuu yahay shay ilaahay xugun siiyey nabigu xugun siiyey in shay la mid ah xagga sifaadda la yidhaahdo kaasuu ku xugun yahay maadaama sifadiisii uu leeyahay xukunkiisiiuu qaadanaa wa min adilati sunnati sunnada adiladeeduu ka mid ahaaday qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam liman gabar uu nabigu ku yidhi sa'alat weydiiday hiya gabadhaasu hu nabiga cani siyaami soon can ummihaa hooyadeed ay ka soonto hooyaday ma ka soomi karaa ayaa gabar weydiiday xadiid bukhaariya muslim ku sugan bacda mowta dhimashadeedii ka gadaalna ay ka soonto nabigu wuxuu ku yidhi ara'ayti gabar yahay bal ka warran low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn oo faqadaytihi aad ka bixido a kaana ma noqo lahaa yu'addii mid gudaya daalika bixintaasu daalikada qadayta mastarkeeda lagu ishaaraa daalika bixintaasu canhaa hooyo xaggeeda ma ka gudi laha haddii qof yidhaa boqol kunaan ku leeyahay oo aad sido tira boqolkaagii kun waa kana ma ka gudi lahaa daynkii lagu lahaa su-aashaasu weydiiyey qaalad gabadhi waxay tidhi nacam haa waa ka gudaa qaala nabi wuxuu idhi fa suumis ka soon can ummika hooyada ka soon fa daynullaahi xaqu daynka allah xaqnimo badan ee ka soon waa ka gudaahe aلثaanي dliilka labaya sunnada أna rajula ninaa ata nabiya marka fiiri nabigu muxuu isku shabahay xaqii addoommada iyo xaqii allah labadaas isku shabahay labadaas isku shabahay aلثaanي ka labaya ana rajula nin ata nabiya nabigu u yimi salى الlahu عalيه wasalam faqaala wuxuu idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wulida lii waxaa la ii dhalay qulaamun wiil wiilkoo aswadi madow anna waa cadahay waa ii jeedaa faqaala nab wuxu uhi marka tusaalu tusaa nabiga aad u tacliim wanaagsanaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi hallaka ma kuu sugnaaday min ibilin geel geel ma leedahay qaala wuxuu idhi nacam haa geelaan leeyahay qaala nabi wuxuu idhi maa alwaanuhaa midabkeedu muxuu yahay midabkeedu see u og yahay maa alwaanuhaa midabyaalkeedu maxay yihiin qaala wuxuu idhi xumrun waa gaduud qaala nabi wuxuu idhi hal fiihaa min awraqa madowbacad ma ku jiree madowbacad mid oo waxa weeyaan tintiisa tintin madmadow iyo tin cad iskugu jireen tin madow dhogor madow iyo dhogor cada isku dhex daran marka madow bacad ma ku jira ama mid maariin ah qaala ninku wuxuu idhi nacam haa waa ku jiree qaala nabigu wuxuu idhi fa annaa xaggee daalika midabkaasu ka ahaaday kee ka yimid midabku ilaa geelaagu waa gaduude may gaduud wey ama may cas weeye halkee ka yimid madow bacadkaanu ilaa hashii dhashaba madowbacad ma ahane qaala wuxuu uhi lacalahu wuxuu mudan yahay madowbacadkaas nasacahu inuu jiitay cirqun asal asal hore oo hashaanu ay ka soo jeedo ama ratiga baarqabkaahi adaahiye ka soo jeedo halkaas inuu ka yimid aa dhici karta qaala nabi wuxu khalaas ninkii meeshii uu rabayuu yimid qaala nabi wuxuu yidhi lacalabnaka wiilkaaga waxaa dhici karta haadaa oo kan ah nasacahu inuu jiitay cirqun asal hore waxaa dhacda ama adiga waxa weyan awowayaalka in nin madow inuu ku jiray amase xagga abtiyaalkiis uu madow ku jiray madowgu labada dhinaco mid ka yimi saasaa dhici karta khalaas ninka waa qancay awel lagu horey wiilka ma dhal inuu yidha inkiro marka fiiri nabiga muxuu isku qiyaasay oo isku shabbahay sida geelaan hasha gaduudanu u dhalayso ubadan u ekayn sidaasaa qofkuna u dhali karaa carruuran u ekayn idan adoo madow haddaad carruur cad dhasho macnaheeda maahan in lagu dabamareeyey wahaakadaa sidaas ayay ahaadeen jamiiculamhaali mahmaahyaalka ama tusaalayaalka dhammaantood amfaasha alwaaridati ku soo aroortay filkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada daliilun huwa daliilun huwa kaasu daliilun waa daliil cala alqiyaasi qiyaaska tusaya limaa shay dartiis u tusaa fiihaa amfaasha ku sugan oo min ictibaari shayi shayga in lagu fiiriyo abinadiiri shayga la midkaa dhammaan marka qur-aanka mahmaahyada ku jirta iyo amfaasha qiyaaskaasay daliil u wada yihiin ilaa waxa weeye mael maxaa loo keenaa shaygaas waa sidaas haddaad garatay kaasuna waa la mid saasaa loo keenaa marka dhammaan amtilada qur-aanka ku jirta mahmaahyaalka iyo maalka waxa weeyaan qiyaaskay daliil u yihiin ilaa qiyaasna wax kale ma ahan shay mansuusa oo alla caddeeyey rasuulku caddeeyey xukunkiisa shay la macnaahaad aragtay aan kuna magac ahayn markaasaad waxaa leedaha shaygaan shaygaasuu la macno yahay marka shaygaasna alla waa xarimi karona waa xaaraan shaygaanu shaygaasuu la macno yahay shaygaasna alla waa xalaelay kanuna waa xalaal qiyaaskuna waa sidaasba waxa weeye waa laba shayoo laysku shabbahayo wahaakadaa sidaasay ahaadeen jamiiculamhaali mahmaayaalka dhammaantood amhaasha alwaaridati ku soo aroortay filkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada daliilun huwa madkuurkaas oo maalkaa huwa maalkaasu daliilun wuxuu tusaa cala alqiyaasi qiyaas limaa shay dartiis uu tusaa fiiha amhaasha ku sugan oo min ictibaari shayi shayga in lagu fiiriyo ah binadiirihi shayga la midkaa wa min aqwaali saxaabati saxaabada aqwaashooduu ka mid ahaaday maakii ja'a ka yimid can amiiri اlmu'miniin cumara bni اkhadaab cumar ibn اlkhadaab fii kitaabi kitaabkiisii ilaa abi muusa uu u diray kitaab oo warqadda warqaddii uu u diray abi muusa alashcari radia allahu canhumaa fi lqadaa'i fa bisababi alqadaa'i qadaa sababtiisna ugu diray wuxuu kala hadlayay qadaha markuu warqadda u dirayey qadaha ayuu kala hadlayey qaala cumar ibnu اkhadaab wuxuu ku yidhi uma alfahma alfahma macnaha ilzam اlfahma iqra'a la yidhahdaa laazim inaad fahamto dacwada fahm shayga kuu yimaada waxa weeye inaad fahamto waxaa ugu horeeya xukunka cadligiisa dacwada inaad fahamto oo si saxa u fahamto marka wuxuu ku yidhi cumar uma alfahma alfahma ay ilzam laazim alfahma fahamka fii maladikii aad laa soo laalaadsada calayka korkaaga ku soo laalaadsada oo mimaa shay ah warada soo arooray calayka korkaaga ku soo arooray oo mimaa shay ah laysa fii qur'aanin qur'aan aan ku sugnayn walaa sunnatin sunnana aan ku sugnayn horta faham dacwada kuu timaadda oo kugu soo laalaadsata faham dacwadaas fii maladikii faham aad laa soo laalaadsada calayka korkaaga oo mimaa shay ah warada soo arooray calayka korkaaga ku soo arooray oo macnaha dacwada kuu timaadda ah oo mimaa shaya laysa fii qur'aanin qur'aan aan ku sugnayn walaa sunnatin sunnana aan ku sugnayn uma qaayisi lumuura kadib arrimaha iskaga qiyaaso arrimaha kadib iskaga qiyaaso cindaka agtaada wacrif garo alamhaala waxyaalaha isla midka sidaad isku xugun u siido shaygaanu shaygaanu la midi fiiri waa qiyaaskii naftiisii sooma jeedid arrimaha iskaga qiyaaso waana inaad garataa shaygu shaygu la mid yahay oo aadan iskaga qiyaasan laba shayoo faariq u dhaxeeyo uma mid kadib u qasad fii maa kii taraa aad aragto fii maa xubunkii taraa aad aragto ilaa axabbihaa kan loogu jacayl badan yahay ilallaahi allah wa ashbahihaa kan ugu ekaansha badan bilxaqi xaqa marka shaygan fiiri kanuu u egyahay kanuu uga ekaansha badan yahay inta shay isshabada kan shaygaanu shaygu ugu eg yahay kaas ay isku xugun yihiin dheh xukunka as leedahay kanoo kale in lagu xukmiyo alla u jecel yahay markaad fiirido ashyaadii lamidkahayd xukunka alla siiyey alla wuxuu jecel yahayna xukunkiisa lagu gartaa shaygan shayga hebela lamida ilaahay xukunkaasuu siiyey shay hebela lamida ilaahay xukunkaasuu siiyey idan kanna ilaahay wuxuu jeceyay xukunkaas ina siiya dheh ee sii uma mid u qasab fii maa xukunkii taraa aad aragto ilaa axabiha kan loogu jacayl badan yahay ilallaahi allah wa ashbahiha kan ugu ekaanshada badan bilxaqi xaqa qaala bnu اlqayim callaamat ibnuاlqayim wuxuu yidhi wa haadaa kitaabkan warqadaas weeye haadaada waa kitaabkii uu cumar ibn khadaab u diray abu muusa alashcari wa haadaa kitaabkan kitaabun waa kitaab kitaabkoo jaliilun weyn kitaabkoo talaqaahu culamaau culammadu kula kulmeen bilqabuuli aqbaleen culammadoo dhan waa aqbaleen qof inkiroo yidhi cumar ma qorin iyo ma jiro mid walba waa aqbalay kitaabka faa'iidada badan ee iclaamu اlmuwaqiciin can rabbi اlcaalamiin ibnulqayim kitaabkaasu ku sharxa warqaddii cumar ibnulkhadaab uu ku sharxa ibnulqayim kitaabkii cumar uu ku sharxa calaamat ibnulqayim uu yidhi waa sharxa marka waa kitaab weyn culammadu aqbaleen waxaka almusaniyu ismaaciil ibnu yaxya almusani ardayga imaamu shaafici wuxuu sheegay ana alfuqahaa fuqahada min casri saxaaba waqtigii saxaabada laga soo bilaabo waqtigii saxaabada laga soo bilaabo ilaa yowmihi maalinkiisi intii laga soo gaaro ajmacuu waxay ku ijmaaceen fuqahada calaa anna nadiira alxaqi xaqa shayga la midkaahu xaqun xaq inuu yahay wa nadiira albaadili baadil shayga la midkaana baadilun baadil inuu yahay saasay ku ijmaaceen fuqahada muslimiinta ka soo bilow saxaabadii ilaa maalinkii uu joogay ismaaciil ibnu yaxya almusani oo qarnigii waxa weeyaan ilaa qarnigii labaad uu dhammaaday qarnigii saddexaad uu soo gaaray waxa weyn intaasoo dhan waxay ku ijmaaceen xaqa shayga la midkaah waa xaq baadilka shayga la midkaana waa baadil qiyaakunaaba intaa waa saasba qiyaaskunaa saas shaygii ilaahay xaq yidhi wixii la mida inaad tiraa waa xaq shaygii ilahay yidhi waa baadilna wixii la mid aad tiraa waa baadil qiyaaskuba saas wey waxaka almusaniyu wuxuu sheegay ana alfuqahaa fuqahada min casri saxaaba waqtigii saxaabada laga bilaabo ilaa yowmihi maalinkiisi intii la soo gaaray maalinkii uu noolay ismaaciil ibnu yaxya almusani ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa ana nadiira alxaqi xaqa shayga la midkaahu xaqun waa xaq wa nadiira albaadili baadilka shayga la midkaana baadilun waa baadil wastacmaluu waxay fuqahadu isticmaaleen almaqaayiisa qiyaasyaalka filfiqi fiqigay u isticmaaleen fii jamiici alaxkaami axkaamta dhammaanteedayna ugu isticmaaleen asharxu lamaa bayana markuu caddeeyey almusanifu musanifka xaqiiqata alqiyaasi qiyaaska xaqiiqadiisa iyo wa arkaanahu qiyaaska arkaantiisa aqada wuxuu gudagalay yubayinu inuu caddeeyo xujiyatahu qiyaaska xujanimadiisa wa jumhuuru lusuuliyiin culammada usuuliyiinta mucdamkooda haabituuna waa kuwa ku sugan calaa ana alqiyaasa qiyaasku xujatun xuja inuu yahay wa jumhuuru lusuuliyiin culammada usuuliyiinta mucdamkooda haabituuna waa kuwa ku sugan calaa ana alqiyaasa qiyaas xujatun xuja inuu yahay wastamara waxaana daa'imay calaa daalika calaa kowni lqiyaasi xuja in qiyaas xujo yahay waxaa daa'imay camalu salafi salafka camalkiisii salafkii asaalixi ee wanaagsanaa fi lquruuni wakhtiyaalkiiyuu daa'imay qarniyaalkii quruuntii almufadalati la fadilay iyo waman bacdahum dadkii ka dembeeyey ilaa an jaa'a ilaa uu yimid annadaam ninka la dhihi jiray abu isxaaq ibraahiim ibnu yasaar annadaam almuctasili ee muctasiliga ahaa fa qaala markaas wuxuu ku hadlay binafyi alqiyaasi qiyaaska diididiisa qiyaas ma jiro uu yidhi isagaa bilaabay odagaasaa bilaabay wataabaca waxaa raacay hu nadaam calaa daalika nafyigaas diididaas waxaa ku raaceen bacdu lmuctasila muctasilada gobolkood muctasiladu ma wada raacin walkhawaarijtu khawaarijtuna waa ku raaceen waxayhan qiyaas diin maahan oo waa ku raaceen khawaarijtu ilaa ayaga shiddu wax walbaaba shiddadaasa dabeecadba iyaga u ah shiddaday ka helaan qiyaas maya ay leeyihin halkaasay ka baxeen iyo wa raafidatu shayaadiinta shiicada waxa weyn raafidada ayaguna qiyaas ma jira yidhaahdeen waraafida ila zaydiya zaydiyada marka laga soo reebo maahane marka waxaa ficneed washiicatu ila zaydiya in la ila zaydiyadu raafida ma aha laakiin shiicaday ka mid taha zaydiyadu shiicada waa ka mid laakiin raafidada ka mid maaha maxaa yeele shiica marka la yidhahdo waa macno weynta markaasay dhowr toban firqa noqon karaan soo ma jeedid marka zaydiyadu waa firqa min firaq shiica waana firqada ugu dhow sunnada dadka ahlu sunnada firqada ugu dhow weeyaan zaydiyadu ayadoo qiyaaska waa ogoshahay marka wa ahlu daahir daahiriyaduna waa raaceen iyaguna qiyaas ma jiro ay yidhaahdeen qiyaas ma jiro ayay yidhaahdeen halkaas ka bixeen wa aktaru ljumhuur jumhuurta badankooda haabituuna waa kuwa ku sugan calaa anna xujiyata alqiyaasi qiyaaska xujanimadiisu haabitatun inay sugnaatay bideliili samci deliilka kitaabkii sunnada inay ku sugnaatay deliil samci iyo caqliga loo qaybiyaa samci waa kitaabkii sunnada waa adilada la maqlo taasuu ku sugan yahay qiyaasku inuu xujo yahay waxay ku sugan tahay deliilka samciga oo ah kitaabkii sunnada waqad nasa waxaa caddeeyey calaa daalika ey calaa anna xujiyata alqiyaasi haabitatun bideliili samci in xujanimada qiyaasku ay ku sugan tahay deliilka samciga waxaa caddeeyey ashaaficiyu imaamu shaafici ayaa caddeeyey kitaabkiisa risaalada waladilatu adilada adilada asamciyatu ee maqalka loo nisbeeyey adilada athaabitatu ee ku sugan calaa xujiyati alqiyaasi qiyaaska xujanimadiisa alaaatun saddex weeye adiladaas wahiya adiladaas awalan ugu horayn alkitaabu waa kitaabka waqad dalla kitaabku waa tusay calaa xujiyati alqiyaasi qiyaaska xujanimadiisa fii aayaatin aayaduu ku tusay aayadaho kahiiratin fara badan minhaa aayadahaasuu ka mid ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi allaahu ilaaha xaqa alladii waa midka anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur-aanka bilxaqi runnimo xaaluu ku sugan yahay walmiisaana cadaaladdana ilaah waa soo dejiyey wa wejulistidlaali qaabka loo deliishanaa bihi qowlkan allah wa wejulistidlaali qaabka loo deliishanaa bihi qowlka alleh ana almuraada ujeeddada bilmiisaani loola jeedaa alcadlu weeye kamaa fasarahu siduu ugu fasiray miisaankaas bihi cadliga kaiirun in badana ku fasireen kamaa fasarahu miisaanka siduu ugu fasiray bihi cadli kaiirun in fara badan intaas faraha badan oo mina salafi salafka ka mid ah in badanoo salafka ka mid ah aa ku fasireen miisaanka cadli wa min alcadli cadligana waxaa ka mid ah alqiyaasu qiyaaskuna cadligu ka mid yahay sababtoo ah shayga ilaah baadil yidhi shayga la midkaa maxaa cadaalada in la yidhaha waa baatil shaygii ilaah yidhi waa xaqna maxaa cadaalad ah in la yidhaha waa xaq shaygii ilaah yidhi waa xaq shaylka la midkaa cadaalad waxa ah in la yidhaahdo waa xaq saasaa cadaaladda wa min alcadli yuu ka mid ahada alqiyaasu liannahu qiyaaska yaxsulu bihi waxaa ku soo xasilaya ictibaaru shay shayga in lagu qiimeeyo binadiirihi shayga la midkaa wa taswiyatu shayga in lala sino bihi binadiirihi shayga la midkaa saasaa waxa weyn cadli ka mid ah liannahu qiyaaska yaxsulu waxaa ku soo xasila bihi qiyaaska ictibaaru shayi shayga in lagu fiiriyo binadiirihi shayga la midkaa wa taswiyatu shayga in lala simo bihi binadiirihi shayga la midkaa taasaana cadaalad ah wa qowluhu qowluhuda horay ku cadfanta minhaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisaa ka mid ah tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi kamaa badanaa bilaabideennii oo kale awala khalqin makhluuqa awalkiisii aan bilownay aan nuciidduu soo celinaynaa iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi wallaahu allah alladii waa midkii arsala diray alriyaaxa dabaylaha oo fa tuhiiru ay dabayshii kicido saxaaban daruur fa suqnaahu ilaa wuxuu yidhi daruurtii waa kaxaynay ilaa beledin magaalaan u kaxaynay beledkoo meyitii dhintay magaalo abaar ah ayaan u kaxaynay faaxyaynaa waa noolaynu ilaah yidhi subxaana biihi bilmaa biyahaas roobka waxaan ku noolaynay al arda dhulka bacda mowtiha dhimashadeedii ka gadaal kadaalika sidaasoo kalu ahaadu ilaah yidhi annushuuru soo bixinta wa wejul istidlaali qaabka loo deliishanaa bihi qowlkan ilaahay anna allaaha allah shabbaha waa shabbahay icaadata alkhalqi makhluuqa la soo celintiisa biibtidaa'ihi makhluuqa la bilaabidiisiyuu ilaahay ku shabbahay waxa weeyaan makhluuqa marka la soo celinaayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabbahay bilaabidii makhluuqan abuuristiisa la bilaabay sidii markii horeba makhluuqu wax jira ayagoon ahayn ilaahay u bilaabay sidaasoo kalen hadhow u soo celina uu ilaahay yidhi oo asagoo ilaahayna fahamsiinaya oo na garansiinaya makhluuqa hadhow sida loo soo celinaa waxaa ilaah noogu shabahay sidii marka hore uu u bilaabay taasuna waa qiyaas taasuna waa qiyaas wawejhu istidlaali qaabka loo daliishana bii qowlka alleh an allaha allah shabaha waa shabahay icaadata alkhalqi makhluuqa la soo celintiisa biibtidaahi makhluuqa la bilaabidiisii fil aayati aayadda dhexdeedu ku shabahay aayadda alulaa ee horeyda kamaa bada'na awala khalqinta weeye wa shabaha ilaah waa shabahay ixyaa lamwaati kuwa dhintay la noolayntooda biixyaai alardi dhulka la noolayntiisu ilaahay ku shabahay fil aayati aayadda aayadda athaaniyati oo labayda aayaddan kale suuratulfaatirna allah subxaanahu wa tacaalaa si uu noo fahamsiiyo dadka dhintay aakira in lasoo noolay doono wuxuu noogu shabahay dhulka dhintay abaarta ah adduunka markaan joogno waxaan aragnaa ayadoo roob ku da-ay oo dhulkii noolaaday sidaasoo kalea dadkii dhintayna roob inta loo diyo dhulka ugu da-o uu jidhkoodii u noolaana markaasaa buunka inta laga dhawaajiyay hal mara soo wada baxaya marka geedaha iyo dhulka abaarta ahoo dhintay noolaynta la noolaynaa taasoo kaley shabbahdaahu ilaa yidhi subxaana noolaynta hadhow aakira dadka la noolaynaa wa haadaa tashbiihaasuna huwa alqiyaasu waa qiyaas maxaa yeelay lianna alqiyaasa qiyaas fiihi qiyaaska waxaa ku sugan tashbiihun shabihid lilfarci farac la shabaho bil asli asal lagu shabaho qiyaaska dhanna waaba tashbiihaasba shay farac ah oo aan aayad iyo xadiid ku dhawaaqina la rabaa xukunkiisa in la caddeeyo markaasaa waxaa la leeyahay shaygaanu wuxuu shabahaa shayga hebel ah ee aayadda ama xadiidku ku soo arooreen maadaama uu shabaho xagga ciladii kale mid yahay waa ku xuguna xugunkana waa ka shabaha marka qiyaaskuba waa shabahaasba qiyaaskuba waaba shabahaasba haaniyan asunatu waa sunnada wa minhaa sunnadu ka mid ahaaday qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam liman islaan uu ku yidhi sa'alatu nabiga weydiiday can isiyaami soom can ummiha hooyadeed ay ka soomto bacda mowtihaa hooyadeed markay dhimatay ka gadaal ara'ayti bal ka waran uu ku yidhi islaantii low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummuki hooyada calaa ummiki hooyadaa korkeeda uu yidhi low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn oo faqadaytihi aad ka bixido haddii hooyadaa dayn lagu lahaa lahay qof banu aadanu ku lahaa lahaa oo faqadaytihi aad ka bixido akaana ma ahaa lahaa yu-addii mid gudaya daalika bixintaasu canhaa hooyada xaggeeda bixintaas aad ka bixiday dayntii ma ka gudi lahaa qaalad gabadhi waxay tidhi nacam qaala nabi wuxuu yidhi fasumi hadde soon can ummiki hooyadaa ka soon soomidda aad ka soontaana sidaasoo kaley shabahdahay uga gudayda oo haddaad ka soonto soonkii lagu lahaana sida lacag lagu laha haddaad ka bixido ay uga gudaydo sidaasoo kalea soonkuna uga gudaya waa xadiiska bukhari iyo muslim wa wejhu qaabka loo daliishanaa xadiidkan ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama qaasa waa qiyaasay daynallahi ilaahay daynkiisa oo soonkii uu islaantaas ku lahaa calaa daynil aadamiyi aadamiga daynkii uu ku lahaa islaantaas bijaamici waxaana jamcinayo ka dhaxeeya anna kulan mid kastoo minhuma labada dayn ka mid ah xaqun waa xaq fadalla wuxuu tusay daalika qowlkaas nabigu calaa ihbaati alqiyaasi qiyaas in la sugo sababtoo qiyaaskaba waa un farac lagu shabahaya asal oo waxaa la leeyahay faracan wuxuu u eg yahay shayga asalka oo hebel ah maadaama uu eg yahay waa ku xugun saasaa la leeyahy wamaakii iyo wamaakii habata sugnaaday wamaa xadiidkii habata sugnaaday ana rajula ninaa ata nabiya nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo wulida lii waxaa la ii dhalay ghulaamun wiil wiilkoo aswadu madow wiil madow ayaa la ii dhalay wuxuu u sarbeebayaa wiilkan aniga ma aanan dhaline meel kale islaantu ka keensatay marka inuu inkiro oo radiyuu xoogaa u sarbeebaya nabigu waa ka daweeyey sala allahu calayhi wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi hal laka ma kuu sugnaaday min iblin gey wiilkana wuxuu ku inkiraa ninku waa inuusan u midab ekayn intaasuu ku qoonsaday markaasuu nebigu si uu ugu fahamsiiyo wax uu yaqaano oo uu ugu shabaho ayuu yidhi hal laka ma kuu sugnaaday min ibilin geel qaala ninka wuxuu idhi nacam haa qaala nabigu wuxuu idhi maa alwaanuhaa midabyaalkeedu muxuu yahay qaala ninka wuxuu yidhi xumrun waa gaduud qaala nabigu wuxuu yidhi hal fiihaa geela dhexdiisa ma ku jiraa min awraqa mid madow bacad ah oo tin madow iyo tin cad iskugu jira geel noocaasa ma ku jiraa qaala nabigu wuxuu yidhi qaala ninkiya wuxuu yidhi nacam haa waa ku jiraa geel aan ku mid ah ahayn oo geelii maycaska ahaa ayaa wuxuu dhalaa mararka gabal hal madow bacda fiiri marka isku midab maan hashi iyo ubadkeedii qaala nabi wuxuu yidhi fa anaa xageebu daalika midabkaasu ka ahaaday maadaama geelaagu uu maycas ahaayo geedgeduudan uu ahaa halkee ka yimid midabkan oo madow bacadka ahoo khilaafsano qaala wuxuu yidhi ninkii lacalahu wuxuu mudan yahay midkan oo marinka amase madow bacadka nasacahu inuu jiitay cirqun asal hore waxaa dhici karta hashan hadda gaduudan ee ii joogta asalkeedii hore inuu ahaa jiray madow bacad ama ratiga baarqabka ee abaahiyey hashan ratigaas asalkiisii inuu madow bacad ahaa oo asalkaas aabbiya hooyada uu madow bacadku ku jiray taasaa dhici karta ey jadabahu inuu lacalahu waxaa dhici kartuu yidhi ninkii lacalahu madowbacadkan wuxuu mudan yahay nasacahu inuu jiitay cirqun asal qaala nabi wuxuu yidhi fa lacalabnaka wiilkaaga wuxuu mudan yahay haadaa oo kan ah nasacahu inuu jiitay cirqun asal adna wiilkaaga waxaa dhici karta adiga aabbayaalkaagii hore ama abtiyaalka ama wiilka hooyadiis waxa weeyaan aabbayaalkeed amase reer abtigeed gabadhan wiilka dhashay inuu ku jiray qof madow ah qof madow ah inuu ku jiray ayaa dhici karta oo asalkaasuu jiitay wal awraqu awraqa huwa al asmaru waa maariinka waalwurqatu wurqaduna asumratu waa maarnaanta wa haada alxadiidu xadiidkanuna min aqwa adilati alqiyaasi qiyaaska adiladiisa kuwa ugu xooga badanuu ka mid yahay wa wejhu qaabka loo deliishanaana ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam qaasa waa qiyaastay walada rajuli ninka caruurkiisa caruurka almukhaalifa ee khilaafsan lilownihi aabbaha midabkiisa calaa waladi libili geela ilmihiisiiyuu ku shabahay uga qiyaasay geela ilmihiisii uu ku qiyaasay waladkii almukhaalifi ee khilaafsanaa lilowniha geela midabkeeda waalcilatu cilada cilada aljaamicatu jamcinayda baynahumaa waladka geela iyo waladka dadka ana kula waaxidin mid kasta oo minhumaa labada walad ka mid a nasacahu waxaa jiitay cirqun asal hore ey jadabahu waxaa jiitay aslun asal asalkaasoo min usuulihi usuushiisa ka mid ah usuushii asaabiqati soo hormartay wa haada alxadiidu xadiidkanu aydan noqoshee aslun wa asal filqiyaafati asalkaasoo filqiyaafati sinjisooca dhexdiisa ahaaday sinjisooca xadiidkanu daliil u yahay in waxa weeyaan dadka laysku sinji sooco oo la yidhahda caruurkan hebelaa dhalay maxaa yeelay waa u egyo halkaas xibintaas xibintaas xibintaasuu ka shabaha wa hiya kiyaafadu adtacarufu waa garasho cala nasabi nasabka la garto bilfiraasati odorosna lagu garto nasabka lagu garo caruurkan hebel inuu dhalay waa la odorosa waa la fiirinaa wa nadari fiira lagu garanaa ilaa acdaa'i lmawluudi caruurka la dhalay xibnihiisa la fiiriyo wa haadaa sinjisoocan laftarkiisa oo caruurka inta la fiiriyo laleeyahy hebelaa dhalay huwa alqiyaasu waa qiyaas limaa shay dartiisu qiyaas u ahaaday fiihi caruurka ku sugan oo min ictibaari limaa shay dartiis ayuu qiyaas u ahaaday fiihi sinjisooca ku sugan oo min ictibaari lmawluudi kii la dhalay in lagu fiiriyo bilwaaldi kii dhalay ilaa wax kale maa waxa le caruurkan haddii la fiiriyo lugihiisa say u burburan yihiin ama siday u dhaadheer yihin u dhuudhuuban yihiin ama siday u xagla u godon yihiin oo uu hangafyada u leeyahay ama siduu dalbaha u leeyahay siday u burburan yihiin farihiisa say u dhuudhuuban yihiin dhinacyadaasoo dhanna xibnuhu qaabka u abuuran yihiin ta la fiiriyo aa laleeyahay cunugan ninkaasaa dhalo waa u egya dadka sinjisoo cayaqaan ee cilmigaas ilaahay siiyey aana garanaya wa min latiifi maa shaykiisa qariibka waxaa ka mid a qisooyinka qariibkaa oo naadirka iyagoo kale aan la arag maa shayga yudkaru la sheego wa min latiifi maa shaykiisa qariibka waxaa ka mid a yudkaru la sheego maa warkii jaa-a yimid fii siirati abi isxaaq abi isxaaq siiradiisa ku yimid ibraahim ibnu axmed almarwasi almutawafa alaaamia arbaciin alhijriya shiikaas la dhihi jiray abi isxaaq ibraahim ibnu axmed almarwasi ee dhintay saddex boqol iyo afartan markay hijriyadu ahayd shaykhii shaaficiya ee shiiqii shaaficiyada ah waqtigiisaas wa saaxiib ibni surayd ibnu surayd saaxiibkiis ahaa annahu shiikaas ibraahim ibnu axmed qaala wuxuu yidhi kaana lii jaarun derisa ii sugnaa bibaqdaad magaalada baqdaad ee caasimada u ah ciraaq magaaladaasaan deganaa derisaan lahaa walahu deriska waxa u sugnaaday maalun maal iyo wayasaarun qaninimo deris oo maal leh oo qaniyuhu ahaa wa kaana waxaana u sugnaa lahu deriskaas ibnun wiil wiilkaasoo yadribu u leexana ilaa sawaadi madow wiil ayuu lahaa wiilkaasu dhanka madowguu xigay ee yamiilu waa u leexana ilayhi madowga wa lownu rajuli ninka midabkiisuna laa yushbihu ma shabahu wiilkaas ninka wiilka aabbihiisana ma ahan madowgo ma shabaho wa kaana wiilkaas wuxuu ahaa yucaradu mid loo sarbeebo biannahu wiilku laysa minhu inuusan aabbahaas xaggiisa ka ahaanin marka waa loo sarbeebi jirooo aabbahaanu ma dhalina la dhihi jiray nin kalaa dhalay qaala shiikaas oo abi isxaaq ibraahim ibnu axmeda wuxuu yidhi fa ataanii deriskiyaa ii yimid wa qaala wuxuuna igu yidhi casamtu waxaan go-aansaday cala alxaji xaj inaan xajiyo sanadan aan go-aan ku gaaray wa akharu qasdii ujeeddadayda ugu badanna oo aan ka leeyahay xajkaas an astasxiba waa inaan wato oo aan la saaxiibo ibni wiilkayga oo wa uriyahu wiilka soo tuso bacda alkaafati kuwa sinjisooca yaqaana gobol ka mida xajka ujeeddada aan safarkiisa ka leeyahay waxa iigu badan waxaa ka mid ah wiilkan oo mar kasta la tuhmayo laleeyahay qof kalaa dhalay inaan wado oo xajka ii raaco oo dadka meeshaas xajka iskugu imaanaya dadka sinji sooca yaqaan ee dadku siday isku dhaleen iskugu sooca dadkaas bal inaan tuso ujeeddadaydu waa saas wey fa nahaytu waa ka reebayu waar ka joogaan idhi waar hawadin war wiilkan yaa dhalay ha dhihin war waxba ha baafin aduu aabba ku leeyahay ka leexo wa qultu waxaan ku yidhi lacala alqaa'ifa waxaa dhici karta midka sinji sooca yaqaan yaquulu inuu yidhaahdo maa tagra waxaad dhibsato wax aad dhibsato inuu ka soo baxaa dhacda oo uu sheego iska da hadda aduu aduu ku sheeganaa walaysa lakana kuma sugnaan ibnun wiil oo kayruhu kayrkiisa dee hadda wiilkan meel kale la saaro lu yidhi aduu maadan dhalinna wiil kale maada haysatid war hadda ka joog falam yantahi kama uusan joogin uu yidhi wakharaja waana baxoo xajku aadanta wiilkii watay falamaa rajaca markuu xajkii ka soo laabtay qaala wuxuu yidhi innii aniga istaxdartu majlisan majlis ayaan dalbaday maxaan bal meel ha layskugu yimaado oo dadkii sinjii soo cayiqiin iyo ha layskugu keeno wa amartu waxaan amray markii meeshii la fadhiistay wa amartu waxaan amray bicardihi wiilka in loo bandhigo calayhi cala alqaa'ifi markii majliskii lasoo fadhiisto ninkii sinji soo cayiqiin salka dhigay aan idhi bal wiilkii oo rag la socda oo ninkii lagu tuhmi jirana weliba raggaas ku dhex jiro ninkii laftiisa wax ka xajka ka aaday waxaan idhi yii bal hala tuso hala yidhahdo wiilkaas aabiissha wa amartu waxaan amray bicardi wiilka in loo bandhigo calayhi qaa'ifka fii ciddati rijaalin dhowr nin dhexdoodna loogu bandhigo dhowrkaas ninoo kaana fiihim dhexdooda uu ku sugnaaday alladii ninka yurmaa lagu gamo biannahu wiilku minhu ninka xaggiisa inuu ka ahaaday rag badan isagoo ku dhex jira wiilkii raggaas badanna waxaa ku jira ninkii lagu tuhmi jiray oo la dhihi jiray wiilka isaga dhalay oo aan aabbahan saxda aho sharciga ahayn wa kaana ninkaas lagu tuhmi jiray macanaa la jirkeenu ahaa fi rufaqati dadka musaafirka oo xajka aadayuu la socday waqibtu anugu waa ka maqnaaday can ilmajlisi meeshaas anugu waa ka maqnaaday dad kalaan arrintaas ka shaqeeya markii ninkii qaa'ifkaayo sinji soo cayiqiin salka dhigoo fadhiistay oo ay waxa weeyaan wiilkii iyo rag fara badan oo kale oo wiilkan ninka lagu tuhma uu ka mid yahay aan iyadoo meesha joogaan aan dad amroon iliyurbal weydiiya ninkaa sinji soo cayiqan waxaad tidhaahdaan yaa dhalay caruurkan kasoo saar ragga ninkii dhalay aniguna ka maqnaaday meesha waaqibtu waan ka maqnaaday can ilmajlisi meeshii la fadhiyey fa nadara alqaa'ifu kii sinji soo cayiqin waa fiiriyey fiihim raggii falam yulxiq ma haleeshin wiilkii biaxadin qof oo minhum ka mida ta fiiriye raggii iska aamusta hal nin oo ka mida ma dhihin kaasaa dhalay fa ukhbirtu waa la ii sheegay bidaalika arrinkaas waxaa la yidhi ninkii lagu tuhmi jiray ma uusan raacsiin imaw waxaa dhici karta adiga inuu ku raacsiiyo arrintuba ay tuhmo iska ahaade wa qiila lii waxaa laygu yidhi uxdur imaw falacalahu qaa'ifka waxaa dhici karta yulxiqu wiilka inuu haleeshiyo bika adiga oo inaad adugu dhashay u caddeeyo fa aqbaltu waan soo qaabilay calaa naaqatin hal korkeed xaalan ku suganahay hal aan kusoo safray hashaydiian soo fuulay addoon duqah oo aan lahayn oo waxa weya aabbahay laga dhaxlay a ii wada hash oo duq ah anna hashiyaan saaraan markaasaan soo dhaqaaqn hashii saaran fa aqbaltu waan soo qaabilay calaa naaqatin hal hashoo yaquuduha uu hogaaminayo cabdun addoon addoonkoo lana annaga noo sugnaaday addoonkoo aswadu madow addoonkoo kabiirun weyn oo duq ah falamaa rafaca markuu kor u qaaday basaraw araggiisa qaa'ifkii calayhaa hasha korkeeda markuu saas u fiiriyey qaala wuxuu yidhi allahu akbar ilaaha wax walba ka weyn daaka kaas arraakibu hasha saaran abuu haada alqulaami waa wiilkan aabbihiis akaasuu yidhi aabbaha marka wiilkaa iyagaaba tumada geliya isagaa dhalay laakiin musiibo kala soo baxday walqaa'idu kan hogaaminaya hasha qaa'idka alaswadu madow addoonka duqdaah ee hasha hogaan ka hayaana aburaakibi waa raakibka hasha midkasaan aabihiisu addoonkaas madow baa dhalay fiiri wiilka meesha madowgiisu ka yimi addoonkaas madow oo hasha hogaaminaya uu saaran yahay wiilkan aabihiis addoonkaasaa dhalay midka hasha saaran oo wiilka aabihiis ah oo ninkan hantiilaha faqushiya caley waa miir beelay markii la yidhi addoonkaana ku dhalay adigaba aabbaa ad ku abtirsaydaa maba ku dhalinba addoonkan madoobaa ku dhalay wiilkaaguna saasuu la madoobaaday hooyadaa unbaa caseedoo aada raacday maahane waxa weeyaan waxaad madowga wiilku ka keenay wuxuu ahaa awowgiisa madow marka waaba miir beelayuu faqushiya calayhi waa lay miir daboolayuuhi min sucuubati maa shay culayskiisa samictu aan maqlay falamaa rajactu markaan safarkii ka soo laabtay xajka alxaxtu waan ku celceliyey calaa waalidatii hooyade waa ku celceli hooye ilaahaan kugu dhaarshay ii sheeg yaa i dhalay yaa i dhalay aabbahaygii dhintay oo la iigu abtiri jiray waxa weeyaan miyaa i dhalay mase qof kala i dhalay alxaqtu waan ku calaa waalidatii fa akhbaratnii waxay ii sheegtay anna abi aabbahay dallaqahaa inuu furay alaaan saddex uma nadima kadibna uu ka shanlaayey oo fa amara uu amray haada alqulaama addoonkan binikaaxiha inuu guursado aabbahay aabbahaa hadda kahor saddex dalqado igu furay markuu igu furay saddexdii dalqadood uu ka shanlaayay oo yii maxaa iskaga furtay islaamtaada meel uga laabtana waayey markaasuu addoonkan amray waa arrintii maxlalka aheed waa xaaraan weeye dariiq xun weeye fa amara wuxuu amray haada lqulaama addoonkan madow binikaaxiha inuu iguursado litaxliili si uu ugu xalaaleeyo fa facala addoonkuna waa sameeyey fa calaqtu minhu isagaan ka uuraystay addoonkaana uurka ii yeelay markaasaad calool gashay maandhehe wa kaana aabbahana wuxuu hadaa maalin nin hantiilaa maalkoo kaiirin fara badan waqal balaqa aabbaha markaas wuxuu gaaray alkibara duqnimo nin dowhu ahaa walaysa lahu aabbahana uma sugnayn waladun caruur caruur kale ma lahayn marka meeshii maxaa soo baxaya hadduu dhinto isagoon caruur lahayn maalka dad kala qaadanaa si aan maalkan lakaga qaadan aan idhi wiilkan odagaanaa dhalay oon kugu dheji fastalxaqtuka anaa ku haleeshiyey aabbaha wa nakaxanii maratan aaniya mar labaad ayuu i guursaday markay umusho wiilkan kadib uu guursaday oo maxlalkii inuu u hagaagay uu u arkay marka fiiri maba dhalinba marka waxa weeyaan hadalkii nabiga sala allahu calay wasalam macnihiisiisoo kuma cadaan oo ah lacalahu nasacahu cirqun asala jita wiilkan yarkaaho madow waxa weeyaan awowgiis waaba kanduqa madoobaa awowa u ah ee aabbahan unbaa aabbihiis khilaafay oo caddaaday marka waa noocaas allah subxaana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina maxamed